maamulada ka jira gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa isku maandhaafsan qorshe ay soo jeediyeen ururka ahlusunna wal-jamaaca qaybtiisa ku sugan gobolka galgaduud kaasoo la xidhiira gobolladaasi inay yeeshaan maamul guud ay ku midaysan yihiin waryaha v oda ee gobollada dhexe xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arrintaa la xiriirta magaalada beledweyne nooga soo diray gudoomiyaha guud ee ahlusunna wal-jamaaca macalin maxamuud sheekh xasan oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa ka warbixiyey ujeedada dhismaha maamul goboleedkan iyo qorshaha ka dambeeya waxaana uu macalinku si gaar ah carabka ugu dhuftay in ahlusunna aanu ahayn koox xag jir ah ahlusunna wal-jamaaca waxay go-aansadeen waddada la yidhaahdo hadda soomaaliya ku shaqaynayso oo federaalka la yidhaahdo in ay qaataan dowlad goboleed go-aan bay ku gaareen oo ay dhammaysteen ayada markii la guurahayo oo laga guurayo marxaladdii hore ee loo guurayo marxaladda dowlad goboleedka ah waxay jeclaysteen inay walaalahooda kaleetana ugu yeedhaan inay kala qayb galaan in ay meel ka soo wada jeestaan intii isku dan ah oo aysan ku jirin argagixisa ku jirin muddada loo qabtaana ay noqoto shan iyo toban casho wax la ysku og yahay inaan meel wada dhiganno arrinka hal ruuxa garabka u saarani waxba ma tadho laakiin wixii ummaddu ku tashato ayaa qiimo yeesha ahlusunna waljamaaca ma ahan koox mintid ah ma ahan waa culamaa'ul islaamkii dalka soomaaliya gobollada dhexe oo ah halka ahlusunna ay u doonayso inay hoggaan u samayso ayaa waxaa ka jira ilaa dhowr maamul oo midba taladiisa ay gaar u tahay maamulka gobolka hiiraan ayaa isagu dhankiisa ka hadlay sida ay u arkaan go-aanka ahlusunna ay maamul goboleed isugu rogayso guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka ee dhinaca siyaasadda maxamed ibraahim sambuur ayaa waxa uu ku tilmaamay in xilligan aan la gaarin wakhtigii maamul goboleed loo dhisi lahaa dadka ku nool gobollada dhexe arrintaasi waxba kama jiraan hiiraan wax ay la socoto ma jirto hiiraan ahlu sunna oo maamul u sameynana ma jirto wax aan xiriir hadda wada yeeshanay oo aan kuwada kulanina ma jiraan
wax hore u dhacay ma ahan laakiin waa qorshe hadda socda in aada ahlu sunna wax ku darsataan maxaa diiday maya ma ahlu sunna wax kuma darsan karin sababtoy tahay dadku wax isku darsanaya waa dad fikir ku midaysan fikirka kuma midaysan annaga waxaana dad maamul dowladda dhex soo magacaawday oo ka dhisan gobolka hiiraan kuma darsan karno nin aan dowladda dhexe ayna soo magacan waxba kuma darsan karin laakiin waxay sheegayaan in dowladda ay aqoonsan yihiin dowladdana ay tahay mid federaal ah gobollada siday isku ogol yihiinna ay maamul u dhisan karaan taa maxaa ku jabaan
gobollada ha is ogolaadeen ama is ogolaan hadda waxaan aan ogolaanay oo gobol aan ogolaano dusha aan saaran ma jiraan maamulka ahlu sunnan haddii dowladda ogol yihiin maamul galguduud gudoomiye galguduud ay leedahay ahlu sunna gudoomiye galguduud markay aqoonsadaan ay kuwa hiiraanna ayay wada hadli doonaan insha allah gobollada dalka ha la xoreeyo gobollada markay xoroobaan ciddii wax isku darsanaysaa isku darsata ayadoo gobollada qaar la haysto oo ayna xor aheen looma baahno in oo laiska boodo waxbaan dhisayna la yidhaha waxaasna waxay ku dambeynayeen wax kheyr caadi guddoomiyaha guud ee ahlu sunna macalin maxamuud sheekh xasan oo v o eda ay wax ka weydiisay deegaanada xilligan ogolaashaha ay ka haystaan iyo haddii qorshahooda laga soo horjeeso wax ugu qorshaysan gobollo kale ayaa nagu raacsan waxaan haysanaa gobollada hiiraan qaybo badan baan ka haysanaa mudug qayb baan ka haysanaa galguduud waaba haysanaa marka wax la yidhaahdo ciriiri nama hayo haba yaraatee wixii kaleeto oo ka mid ahna waa dadkaan ugu talagalnay inaan isu nimaadno oo aan wax wada dhisanno oo aan wada tashanno cid alla ciddii nagala soo qayb gasha wixii aan dhisan karno ayaanu wada dhisanaynaa ciddii aan nagala soo qaybgelinna wax dhibahoo kaleeto ay qabto ma leh laakiin ayagaa gaarkooda wax u dhisanaya walaalahana kaloo nagu soo biirana alxamdu lilaah weeye haddii aan weynana dad isku filan baan nahay oo xaqiiqdii isku filan ummadda soomaaliyeedna awalba annaga inteeda badani annagay naga dambaysay qorshaha annagu waxaa weeye annagu in aan meel kasta xataa dowladda inaan kala qayb galno ka saaridda laga saarayo dalka soomaaliya wax alla wixii argagixiso ah meesha annagu aan joognana taas warkeed badaa sanadihii dambe waxaa aada ugu soo badanayay gudaha dalka iskudayada dhismaha maamul goboleedyo la doonaya in laga hirgeliyo gobollada soomaaliya sida ku qoran dastuurka dalka laba gobol iyo wixii ka badan waxaa loo ogol yahay inay samaystaan maamul goboleed haddii ay ku heshiiyaan xuseen xasan dhaqane v o a